wararkii naga soo gaaraya magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ayaa tibaaxaya in dil bareer ah loo geystay wiil dhallinyaro ah kaasoo ka mid ahaa bulshada ku nool magaalada muqdisho dilkan ayaa ka dhacay degmada yaaqshiid gaar ahaan suuqbacaad ee gobolka banaadir ee muqdisho sida ay sheegayaan wararkaan helayna wiilka dhallinyarada ah waxaa dil u geystay askari ka tirsan ciidamada dharcadka dowladda federaalka xilliga dilka loo geysanaya wiilka waxay isla socdeen hooyadiisa wiilka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray khadra cabdi dhowr xabadood oo ka dhacda baskoolada ayaa lagala helay qaybaha sare ee jirkiisa intaan xabadda sida gardaradahan ugu dhufan askariga dharcadka hooyada dhashay wiilka ayaana ku qaylisay wiilka iga dilin isagoona dhegaha ka furaystay hadalka hooyada dhashay wiilka ee ahaa in wiilkeeda aan ka dilin isla goobta ayuu ku toogtay askariga gacan ku dhiiglaha ayaa la sheegay inuu goobta falka dilka ah ka geystay uu isaga baxsaday haddaba waa kan mid ka mid a ehelada wiilka dhallinyarada ah oo la hadlay warbaahinta wuxuuna si faahfaahsan uga hadlay siday wax u dhaceen wiilka hooyadiisii asaa isla socdeen dharbaaxshay darbaan la mersho waa kala tuuri hooyadiisa gacanta ka haysatay masaajid suuq miis isku ag yaalo oo macnaha oo dhan ciidanka dhar caddaa ay joogaan oo agmaraya wiilkaan aanta soo booday oo dharbaaxshay darba mershay hooyadiisa soo dhehaysaa iga dili wiilkay oo xabad aan dad kala tuuriyo darba oo abarta gacantada ka fujiyo xabadna madaxa ka mershay saaxib waa dhinta saaxib kalkaalo hadda yaalaa haddaan sigay dhiig u qaadi rabna ninkan waa baxsay ala dhooyaa hadda waa haynaa dhahin ciidanka haddana waa baxsay dhooyaaniyo ciidanka dhanacadda waxaa ka tirsanays degmada yaaqshiid oo suubacaad kobageedaana taliya u ah wiilka adeerkiisa ahay adeerkiisa walaalka ayaa dhalay dawaadba ma jirin dharbaaxshay feeroba iskala daayabada oo tun horaa jirta saacad habartiisu ayaa hore taagtaagay wiilka habartiisa ayaa hore la taagtaaga ma fahantay marka haddana wiilka waa dhimay saacib meed waayo allah raxma marka waa kahay saacib hadda cadaaladan u rabaa wiilka ciidamada dowladda federaalka qaybahooda kala duwan waxaa caado iyo dhaqan u ah dilaalka bareerka ah iyo baadda bulshada ku nool magaalada muqdisho ee caasimada ummadda soomaaliyeed markay dilaan dadka rayidkaa sida haddaba dhacday ma jirto cid soo qabata askariga dadka dilay oo maxkamad soo taaga laakiin taasi beddelkeeda waxay sii ugaarsadaan dadka shacabka ah ee ku nool magaalada muqdisho waxayna dadka u khaarijaan waxaan micno ku fadhin oo qof insaan ahaan loo dili karin